alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا cdوان إlا عlى الظالمين وأشhهd أn lا إلh إlا الله وحdh la شhريka lh وأشhهd أna محmdا عبdه وrasuله أmا bعd أyتha الأkhwاaت السلام عlيkم ورحمة الlahi وبaرakاته ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa nicmada diinta iyo islaamka waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay noo sii siyaadiyo hadal badan ma odhanayno runtii oo waktiga ayaan saamaxayn waxaan doonaynaana mowduuca iyo kelmadda ku qoran sheekhu inuu gaadho sidaa darteed waxaynu toos u bilaabaynaa mowduuca walaalayaal diinta islaamku waa diintii naxariista waa diintii wadajirka waa diintii midnimada waa diintii habaysay ummadda muslimkii inay isku xidhnaadaan oo ummad ishaysata ay noqdaanoo saa isu qabsata oo aan kala tegin hababka ay ummadda isugu xidho diinta islaamku waxaa ka mid ah raabidatuljiwaar isku xidhka jaarnimada ama deriska oo la ysku xidho jaarka in la ysku xidho waxa ay ka mid tahay mabaadiida waaweyn ee ay diinta islaamku ka duusho si bulshada muslimkii ay isugu xidhnaato isu xaal ogaato kala faa'iidaystaan isa saacidaan iyo wax la mid a waxaan jecela qodobo inaan ka dhigo kelmadahayga deriska iyo xaqa uu leeyahay ka warramaya iyo jaarka marka ugu horeysa aayadda ay ku dul wareegeyso muxaadaradeenna iyo deriskeenu ayaan marka hore idinku dul akhriyi doonaa waa fii suurati nisaa ayay aayaddaasi ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi bacda acuudu billahi min ashaydaani arajiim wacbuduu llaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ayaddaas walaalayaal waxay ka warramaysaa xuquuq badan oo xaqa ilaahay kow ka yahay iyo xaq fara badan oo dadka dhexdooda ay isku leeyihiin xaqa waxaa ka mid ah xaqa deriska iyo jaarku isku leeyihiin marka inta jaarka ayuun baan dee sharxi doonaa maadaama mawduuceennu intaa uu ku saabsan yahay aayaddani waxay inoo sharaxaysaa jaarka iyo qeybaha uu leeyahay iyo in loo samafalo waxaa ka horeeya inta aynaan markaa jaarka iyo qeybihiisa sheegin horta jaar maxaa la yidhaahdaa ama deris maxaa lagu qeexi karaa jaarku waxa weeye ama derisku waa cid kasta oo kula derista ha ahaato guryihiina iyo meeshaad degan tihiin oo jaara meheradda aad wax ka soo saaranaysaan ood jaar ku tihiin camal iyo shaqo aada isugu timaadaan oo xafiisya iyo wixii la mida tacliin aada isugu timaadaan ood meel wax ku baranaysaan ama aad wax ku dhigaysaan safar aada wada gashaan oo muddo aad ku wada jirtaan ayaa ka mid a laba ruuxoo ama cid islaasimtay oo aan kala hadhin muddo ama in badan oo noloshooda ka mid ah ayaa jaar la ydhahdaa yacni maha haw sawiran qolada kula degan xaafadda aad ka timid oo qura ee meel waloo tagto haddaad madrasad joogto iyo haddaad masaajid joogto iyo haddaad waxa weeye shaqo hayso ciddaa aada wada degantihin iyo safar haddaad gasho ayaa jaar la ydhahdaa aayadda aynu akrinay walaalayaal waxay ka warramaysaa jaarkaa in loo samafalo sida ilaahay loogu samafalayo wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana labada waalidna u samafala waxaad kaloo u samafashaan jaarka u samafala jaarkii waxay aayaddaasi ka dhigtay saddex qaybood jaarku waa saddex qaybood jaar la yidhi waljaari dilqurbaa jaarka dilqurbaha la yidhaahdo iyo jaar la yidhi jaaruljunub iyo deris la yidhi wasaaxibi biljanbi maxay kala yihiin marka lasoo ururiyo waxay noqonaysaa oo yidhahan jaarka dilqurba jaarka qaraabada u saaxiibka ah waa qofkaad jaarka tihiin eed haddana qaraabo tihiin ehel aad tihiin waxaa kaloo la yidhi jaari dul aljaari dilqurba waxa weeye waa jaarka iyo qofka aad deriska tihiin ee aada islaamnimada isugu soo dhowaateen eed laba ruux oo islaama tihiin jaarkii qaraabada jaarkii islaamka ayaa la yidhi marka lasoo ruriyo labadaa qowl ayaa ku jira tafaasiirta markaad eegto waljaari ljunubi jaarka la yidhi ama deriska la yidhi jaarka fog waa jaarkee isaguna culimmadu waxay yidhaahdeen jaarka junubkii waxa weeye jaarka aada wada degan tihiin eed xaggaa jaar ka tihiin laakiin xagga qaraabada aydan isu dhoweyn ama waxaa la yidhi waa jaarka aydun jaarka tihiin laakiin aan islaamka ahayn qof aan muslim ahayn oo laakiin aada jaar tihiin ayaa la yidhaha waljaari ljunubi jaarka kaa fog islaamnimadii buu ka fogayay isagu waxa kale oo aayadda wasaaxibi wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinaca kugu haya saaxiibka alimaamu dabari raximah llahu tacaala markuu fasiray waxa uu yidhi tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mida buu yihi ay culimmadu sheegeen alrafiiqu fi safari qofka safarka kula gala ee jid wada gashaan ayaa la yidhaahdaa waa saaxiibka kugu naban waxaa kaloo la yidhi waa oorida waa ninka xaaskiisa xaaska u samafal waayo dhinaca ayay kugu haysaa jaar baatin waa jaarkii kuugu dhowaa waxaa kaloo la yidhi qofka had iyo jeer ku ag jooga ee kaa rajaynaya waxtar ee had iyo jeer agtaada jooga ayaa la yidhahdaa wasaaxibi biljambi marka lasoo ururiyo jaarku intaa ayuu noqonayaa markaynu si yar u dhigno waxa weeye jaarku waa saddex nooc aayaddan inagoo qaadanaya xadiis baa soo arooray xadiiskaa sanadkiisa dacfi baa lagu sheegaa laakiin tafaasiirtan kama tegayo jaarku wuxuu noqonayaa saddex nooc mid saddex xaq kugu leh mid laba xaq kugu leh mid xaq kugu leh jaarku hadduu qaraabadaada yahay ehel aad tihiin muslimna uu yahay waa jaar waa qaraabo wa wa waa jaarkaagii waa ko waa qaraabo waa muslim saddex xaq buu kugu leeyahay waa jaar waana muslim laakiin waxa weeye qaraabo kulama aha laba wuxuu leeyahay laba xaq waa jaar qudh ah laakiin qaraabadii ehelkana maaha qaraabadii islaamkana maaha kaasina wuxuu kugu leeyahay jaarnimo qura ayuu xaqeeda kugu leeyahay xataa qofkii gaalka ahaa yahuudi iyo nasraanigii ayaa lagu leeyahay jaarnimada u ilaali bal islaamku halku dhiga iyaga arrin xadiis baana runtii jaabir bnu cabdilaahi laga warinayo iyo nebiga kasoo warinaya lakin xadiiskaasi dacfi baa ku jira laakiin tafaasiirta culimadu sidaa ay ku fasireen ayuu xadiiskaasi runtii u adeegayaa ama culimada aqwaasheeda ayaa runtii aada u sharaxday inta aanan kasii bixin qodobkaa waxa muhiima enan u gelin mawduuca halkan doonayo waxaa jaarku intuu ku xadidan yahay horta inteen idhahdaa ilaa xadkeen idhahdaa masaafadee iyo badkee ayaan odhanaya waa jaar culimmadu waxa ay yidhaahdeen iyagoo qadiyaddaa ka hadlaya hadallo runtii isu dhadhow ama sheekhba meel ka soo eegay culimada qaar waxay jaarkaagu waxa weeye ayay yidhahdeen culimada qaar afartan guri oo xaggaaga horaa iyo afartan guri oo xaggaagaa dambaa iyo afartan guri oo xaggaa jihadaasa iyo afartan guri oo jihada kale ah waa imise boqol iyo lixdan qoys ay yidhahdeen culimada qaar waxay dhahen maya marka imaamku waxaan jira muadinku markuu istaago ee uu masaajidka ka dul istaago berigii hore microfoon muu jirin ee dadkuna wada aamusan yihiin ee uu meel saro karo ee uu cod dheeriyo uu cod macaan yahay inta codkiisa uu ku dhaco ayaa jaara culimada qaar waxay yidhahdeen jaarka waxa lagu xadidayaa jaar waxa loo yaqaano waxa lagu xadidayaa iyo deris waxa lagu xadidayaa caadada ummadda iminka inagu intaynu jaar u naqaana intaynu jaar u naqaano ayaa jaar la odhanaya maalan dee inta boqol iyo kontonka degan waxaa la odhan karaa waa jaar maalan laakiin xera awr buu degan yahay ama suuqii hoosuu degan yahay dee jaar maaha marka caadada iyo curfiga la garanayo ha loo eego ayay yidhaahdeen culimadu intaasna waa jaarka iyo xadka uu leeyahay in jaarku uu fara badan yahay ayuunbaa meesha laga fahmaya intaa haddaan ka gudbo qodobkayga afraad wuxuu yahay jaarka waxa muxaadaradeennu ay tahay xaquljaari derisku xaqu leeyahay xaqa uu jaarku leeyahay waa maxay xaqan uu jaarku leeyahay marka la soo ururiyo laba arrimoodba ku soo ururaya midi waxa weeye inaad wanaag kula dhaqanto oo aada u samafasho oo aada ilaaliso oo aada ixtiraamto oo aada garab gasho oo aada u noqoto garab iyo gaashaan midna waxa weeye inaad dhibta ka haysato inaad dhibin adyadayn mashaqo iyo culays aanad saarin kadeed iyo dhib aanad ku noqon marka la soo ururiyo xaqa jaarku waa labada wanaagu samee dhibta ka hay waxaan markaa jecelahay walaalayaal inaan idiin sheego diinta islaamka oo nebiyulaahi maxamed hogaamiyaheedii yahay jaarka muxuu ka yidhi marka hore waxaan horraysiin doonaa samafalkooda iyo wanaagooda wuxuu ka yidhi oo kooban ma dhammayn karno mana dhadhawayn karnee iyo sida oo kale jaarka iyo haddii la xumeeyo waxa ka dhalanaya wuxuu ka yidhi ayaynu in yaroo kooban ka sheegi doonaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxa uu ku yidhi nebiga ayaa wuxuu yidhi xadiiska cabdillahi bni cumar baa warinaya maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarisuhu malaku jibriil waa macallinkiisii kamuu daalin oo kamuu zuulin inuu iilad igu dardaarmo oo ii faro xuquuqda jaarka jaarka arrinkiisa ilaaliya jaarka arrinkiisa ilaaliya ilamaa aan u maleeyey jaarka inuu isdhexalsiinayo isdhexlaya yaa isdhexla dadka qaraabada ah waxaan ku dhowaaday oon ku sigtay in aan u maleeyaba in jaarku isdhexlayo xadiidka adigu bafaham halka jibriil nebiga u gaadhsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixa uu tirmidi iyo axmed warinayo waxa uu ku yidhi khayru lasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibi asxaabta waxa ugu khayr badan ilaahay agtiisa cidda ugu khayr badan saaxiib yani qofka qof la saaxiiba ilan waa la saaxiibay qofka saaxiibkii ugu wanaagsanaada ayaa ugu khayr badan wa khayru ljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarihi jiiraan iyo dad deris noqdana waxa ugu khayr badan ka ugu khayr badan deriskiisa iyo jaarkiisa qofka jaarka u wanaagsanaada khayriyo iyo wuxuu qaatay xagga sare in la geynayo ilahay agtiisa waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jaarka ka warramaya iyo samafalkiisa iyo wanaagga lagu helayo waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis oo saxiixa ibnu xibbaan iyo axmed iyo ay warinayaan arbacun min asacaada nolosha adduunyada badhaadhaheeda iyo barwaaqadeeda iyo raaxadeeda afar baa ka mid a waa marka nolosha adduunyada laga warramayo tii akhre maaha afar baa ka mid a koow almar'atu asaalixa ruuxu haddii ilaahay ku arsaaqo gabadh wanaagsan oo dejisa oo arrimihiisa hagaajisa oo nin ka soo saarta qiimo leh walmaskanu lwaasic guri aan cidhiidhi ahayn hadduu qofku helo saddex waa kaynu soconnay waljaaru saalix jaar wanaagsan oo ilaahay ku siiya waa badhaadhaha iyo barwaaqada iyo nicmada adduunyada iyo walmarkabu lhanii ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam gaadiid aada fuusho oo dhibaata aanay kaa soo gaadhin oo birtiisu aanay kugu soo jeedsan oo aan macaasida ilaahay lagu samaynin dikriga ilaahay lagu wado ilan gawaari baa macaasiyo balaayin lagu sameeyaa aan macaasina ee dikriga ilahay ku xasuusiya maxaa ka mid ah afartii raaxadaha aljaar asaalix jaarka wanaagsan waxaa kaloo nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka rumeeye ilaah iyo aakhiro falyukrim jaarahu qofka iimaan ilaah iyo rasuulkiisa rume ilaah iyo aakhiro rumeeyeyow jaarka karaame oo maamuus oo sharif intaasi waa bal tusaale jaarka arrinkiisu ma sahla ilahiyo rasuulkiisaa ku faray ataxdiir min idaa aljaar jaarka dhibtiisa inaad ka fogaato ayaa iyaduna ah xaqa lagugu leeyahy jaarka kugu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa axaadiis badan buu ku sheegay laakiin axaadiis kooban baynu inagu sheegaynaa waxaase jirta sideedaba ummadda muslimka ah jaar iyo keyrkeedba ama jaar ha noqdo ama yaanu noqone dadka muslimkaa in la dhibaa waa xaaraan diintuna waxay sheegtay qofka arrinkaa sameeya inuu daalim yahay cuqubana uu la kulmayo jaarkuna waabuu kasii xag jiraaba ilaahay baa wuxuu yihi والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا في سورة الأحزاب كوا دبي ee dhibaya ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ah weliba ku hafraya ee ku sheegaya waxaanay kasban faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina been weyn iyo been abuurad bay qaadeen dembi weyn bay qaadeen oo lagu ciqaabi doono waa sideedaba in ummadda la dhibo jaarkuna wuu kasii xag jira walidalika nebigu xadiis oo saxiixa waxa uu ku yihi man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir qofka ilaah iyo aakhiro rumeeyey falaa yu'di jaarah jaarkiisa ayaanu dhibi xadiidkan dhegaysta kana ka daran hadaba nebi maxamed baa waa xadiid oo saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen nebigaa wuxu uhi wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه ilaah baan ku dhaartay iimaan iimaankiisu ma dhammaystirna ilaah baan ku dhaartay iimaankiisu ma dhammaystirna ilaah baan ku dhaartay nebi maxamed baa saddex jeer dhaaranaya iimaankiisu ma dhammaystirna saxaabadii baa yaabtay arrinka nebigu saddex jeer ku dhaartay markaasaa waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahay waayo ciddan aad leedahay laa yu'min waa yaabayiin saxaabadu markaasaa wuxu uhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka sharkiisa ay ka badbaadi waayaan jaarkiisu wallaahi iimaankiisu ma dhammaystirna bu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayad kalena waxay odhanaysaa imaam muslimi laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ka hore iimaan iimaankiisu ma kaamil maaha baa naaqis baa ku jira riwaayadan kalena waxaabay kuleeda way kasii daranto janno geli maayo qofka aan jaarkiisu dhibtiisa iyo adyadiisa aanu ka nabadgelin qiyaamaha waa tegaynaa waa dhimanaynaa waa soconaynaa waa layna xisaabinaya soo maha waa layna xisaabinaya soo maha waa la doodi doonaa soo maha dadka ugu horeeya ee doodi doona ee isu imanaya ee dabadeedna runtii loo garnaqayo kiiskooda la furaya waayo xadiiskan dhegayso xadiis imaamu axmed uu warinayo oo xasan ah imaam albanina uu xasan ka dhigay suyuudina uu xasan ka dhigay ayaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ina awala khasmayni yowma alqiyaamati jaaraani cidda ugu horaysa ee kiiskooda la furaya waa laba jaara waa jaarka jaarka kiiska ugu horeysa oo waxa weyn baa lasoo horreysayaa soo maa cidda doodooda la furaya ee kiiskooda la qadaya waa qaar murmayey oo jaar ah xadiidkan aan ku gebagabeeyo qaybtaa ama qodobkaana xadiidkan dhegaysta abi hurayra waxau yihi nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa nebigu u yimid markaasaa wuxuu ku yihi nebi allow heblaayo weliba dumar dumar oo u fiirsan xadiiska waa wuxuu yihi heblaayo waxaa la sheegaa in salaadeedu badan tahay soomkeeduna badan yahay sadaqadeeduna badan tahay ha yeeshe eh jaarkeeday ku dhibtaa carabkeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam jawaab koowanba wuxuu ayuu bixiye wuxu hiya fi naar waa ahlu naar taasi salaada laga hadlaya iyo soonka laga hadlaya maha tii faralka taa waa laisku leeyi waa waajib waa waa soomkii sunnaha waa sadaqadii sunnaha ahayd waa salaadii sunnaha ahayd ayay badsanaysaa laakiin jaarkii bay gam ka siisay cidhibtoodii bay jartay af iyo aadimo ku dhiftay wuxuu waa ahlu naar markaasaa waxa uu yihi haddana ninkii rasuulkii ilaahu heblaayo ayaa la sheegaa soomkeedu ma badna sunnaha ahi salaadeeduna ma badna sadaqadeeduna ba- ma badna waxay sadaqadaysataana waa wax yaroo bil aswaari aswaar bay sada aswaartu waxa weeye waa caana boodhe la qalajiyey waa caanaheennii caadiga ahaa oo inta la yaro qalajiyey laga dhigay gobol gobol waa wax weyn maaha yacni wax yar bay sadaqadaysataa sadaqadeeduna ma badna soonkeeduna ma badna waxay sadaqadaystaana waa intaa hee laakin walaa tu'dii jaarahaa jiiraanahaa jaar jaarkeeda laakiin ma dhibto nebigu jawaab buu bixiyo oo wuxuu idhi hiya fi ljanna wa ahlu janna taas alla maxaynu jaar cunay inna lilahi wa inna ilayhi raji afya adin maxaynu ku dhinnay xadiisku wuxuu leeyahy bilisaaniha carabkeeday ku dhibtay oo hadday lugaha ku dhibto ka warran ama cagaha ku dhibto bal ka warran ama caloosha ay balaayo ugu hayso ka warran waa dhibid weeye laakiin waxa la sheegay uun carabkii baa la sheegay carabkii ha la sheegay ee waxa weeye waxaa looga jeedaa carabku waa ka ugu badan ee wax dila ee kuwa kalena waa la mid hadday ku samayso kan fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi laa yaldaganaka inahu thucbaanu alla muxuu mid dilay maxaa qabriyada ku jira mid uu dilay carabkiisu laa yaldaganaka buu yidhi ninkaa gabayay yaanu ku qaniin haddaba carabku inahu thucbaanu waa mase mas weeyaan iska ilaali walaalayaal waxaan jecelahay qodobkayga kale inaan bal maahmaahaha jaarka ku soo arooray carabi iyo soomaaliya in yar idiin sheego soomaalidu waxay tiraa jid ma la marta safar ma la jidiin ma la cunta iyo jabad ma la degtay jabadku waa jaar ma la noqotay meel ma la degtay halkaasaa qofka gobonnimadiisa iyo sharaftiisu ka soo baxaysaa ama ay ka soo baxaysaa gunnimadiisa iyo xumaantiisa jabad ma la degtay jaarku waa ka soomaalidu saasay jaarka u ixtiraami jirtay soomaalidu waxay tidhi lafba lafta xigta ayaa lagu kaba jaarkaaga haddaad hagaajin weydo adna waad baabi u ood oodi ab ka dhow bay tidhi dhirtu siday isu kala xigto bay isu xoqdaa ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto deris iyo dunuunuc waa la dhawraa deris iyo waanu ishaysanaynaa yu ya ya waa ishaysanaynaa waa la kala dhawraa bay tiri soomaalidu carabtuna maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen qabla an tabtaaca manzilan istafsir can iljaar intaanad jegada ama guriga iibsan horta jaarka warayso waxay yidhaahdeen aljaaru qabla daar jaarka iyo deriskaa ka horeeya jagada iyo daartaa degaysa ama aad karaysanayso horta jaarka iska hubso waxaa la yidhi aljaaru sayi jaarka xuni yucdiika alibra biduuni khaydin jaarka xuni irbad buu kuu dhiibay aan duntii la soo gelin maxaa looga jeedaa ama irbad qofka kuu dhiibay dee irbad bilaa duni maxay kuu tari waxba ama se irbad buu kuu dhiiba saasuu kuu gujinaya wuu ku gujinaya faa'iidadiiyo duntiina waa kaaso way ka maqantahy tii wax ku tari lahay walaalayaal waxay yidhaahdeen man yarmi shawka ladaa jaarihi qofka jaarkiisa ku tuura qodax qofka ama dhib u geysta yarah wuxuu arki qodaxdii oo yambut fii xadiiqatihi qodaxdii oo isaga beertiisi iyo gurigiisii ka soo baxday unbuu arkay balaayada abuurteed jaarkaaga u gasho gurigaaga unbay ku dhaci waa carabta man kaana jaaran man kaana lahu jaarun mumtaaz qofka jaar wanaagsan haystaa fa inahu yamliku waxa uu hantaa kanzan samiina qofka walee jaar wanaagsan ilaahay siiyey khasnado buuxo ayuu haystaa baa layidhi carabtu saasay tiri shanta miriree ii hadhay haddaba qisooyin baan idinka sheekaynaya markay sidaa u taabatana bartanka hadday marayso igu jooji ilaana waan ka joojinayaa uni cabdilaahi ibnu mubaarik cabdillahi ibnu mubaarak raximah allahu tacaala waa culimadeennii waaweyneyd ee salafka boqol iyo sideed iyo tobankii hijriyada ayuu dhashay boqol iyo koob iyo sideetankii hijriyadana wuu dhintay cabdillahi ibnu mubaarik baa jaar ayay deris baa nin bay deris ahaayeen ninkaasi yahuudi buu ahaa ninkii yahuudiga ahaa ayaa wuxuu doonay inuu daartiisii iibiyo markaasaa waxaa lagu yidhi bikam tabiicimsaad ku iibinaysaa markaasaa wuxu bialfayni waxaan ku iibinayaa laba kun oo lacagtoodii waktigaas meeshuna laba kun may ahayn kun bay jiraysa qiimaheedale waa la yaqaanaa meel walbe laba kun may ahayn kun bay ahayd markaasaa waxaa la yidhi laa tusaawi ilaa alfan war jagadan iyo gurigan waxaa lagu iibsan karayaa un kun markaasuu waa run ha waa run laakiin walaakin alfun lidaari kun daartaan siinayaa buuri waalfun lijiwaari cabdillaahi cabdillaahi ibnu mubaarak oon la jaarahay oon iminka ka guurayo ayaan kunka kalena waxa weeye isaga ugu qaaleeyey gurigayga gurigaygu jaarku la degayaa wanaagsan saa darteed uu ka qaalisan yahay qisada labaad moxamed ibnu jaham iyo waxay dhex martay saciid ibnu alcaas oo dadkeennii hore ah moxamed ibnuljaham ayaa waxa uu doonayay inuu iibiyo gurigiisa waxa uu la jaarahaa saciid ibnu alcaas oo nin taajira oo muslina oo da- akhlaaq wanaagsan markaasaa wuxuu yidhi n gu- meeshaasi waxay jaraysaa konton kun oo dirham bay markaa jaraysay markaa markhaatiyadii baa yimid dadkii ka iibsanayey baa yimid dabeedna marka uu halkaa maray wuhi war gurigan so waxaan idinka iibinayaa meeshan soo maaha meeshan iyo hantidaydan soo maaha waxa weeye waa boqol kun konton waa guriga kontonka kalena jaarkaan iibinayaa buuhi masal dee jaarka lama iibiyo markaasuu yihi mee waa la iibiyaa sideen loo iibinay sideen loo iibinay buuhi bal daag wuxuu yidhi dhegeyso wartu idinka iibin maayo iska noqda buuhi qoladiinan hadlaysa maalkiinana haysta wuxuu yidhi ka tegi maayo jaar aan la jaarahay shaksi wanaagsan oo haddaan fadhiisto anigu oon gurigayga iska dhex fadhiisto iweydiinaya maxaa ku dhacay hebel i odhanaya haddii uu i arkana isoo dhowaynayo igu dhegdhegaya haddii uu i waayana oo had- haddaan maqnaadana oon safar galana ehelkii iyo gurigii isii ilaalinaya haddii aan agtiisa fadhiyana agtiisa igu soo dhowaynaya haddii aan wax weydiistana xaajadayda gudaya haddii aanan weydiisanna indhahayga ka garanaya oo isagu igu bilaabaya musiiba hadday igu habsatana igaga fujinaya warkiibaa wuxuu gaadhay saciid binulcaas inuu ninkii lacagtii diiday waa u baahnaa laakiin jaarnimo wanaagga ayaa waxa weeye uu u diiday baahi baanu gurigiisa u iibinayay dabadeedna wuxuu usoo diray boqol kun oo dirham buu usoo diray intii lagu baayacay markaasuu gurigaagana iska hayso boqolkii kunna waa kaa jaarnimo wanaaggu waa kaa qiso kalea ii hadhsanayd waktigiina minidbaa ii hadhay intaasaan ku joojiyey beri dambaa laydiin sheegi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu